asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada warkayaga duhurnimo ee warbaahinta rediyo baydhaba idiin hayso duhurnimadana dhegeystayaalla kuweeda ah uu door garoon madaxweyne lafta gareere madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo xalay magaalada tanbaydhabo kaga qayb galay xafladda loo sameeyey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo ciidamada faray inay kordhiyaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab wafdiyaha ka socday qaramada midoobay oo gaaray magaalada dhuusmareeb wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay inay sii kordhayaan kiisaska cudurka covid toban iyo sagaal turkiga oo soddon milyan oo dollar ah ugu deeqay soomaaliya madaxweyne deni madaxweynaha puntland oo soo saaray liiska xubnaha aqalka sare ee puntland gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle oo magacaabay xildhibaanada u qaabilsan doorashada aqalka sare akhbaaraadka dibaddana dhegaystayaal duhurimadan qodobka ugu doorka roon taliyihii ciidanka dhulka ee turkiga oo xilkii laga qaaday waa duhurnimo khamiisa dhegeystayaal taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha sideedaad sannada laba kun kow iyo labaatanka dhegeystayaal haatanna u diyaar garooba warkii oo dhan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa xalay magaalada tanbeydhabo kaga qayb galay xafladda lagu dhiirigelinayay ciidamada kala duwan ee xoogga dalka soomaaliyeed ee ka howlgala deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya xafladdan oo lagu qabtay qasriga madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cali siciid faqi taliyaha ciidanka asluubta booliska soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan taliyaha qeybta lixdanaad jenaraal maxamed sheekh cabdulaahi taliyaha booliska gobolka baay gaashaanle dhexe aamiin madaruur taliyaha asluubta gobolka baay korneyl dhiiga wasiiro xildhibaano saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin iyo dadweyne aada u tiro badan xafladdaasi oo khudbado kala duwan laga jeediyey ayaa madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya wuxuu ciidamada faray inay kordhiyaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta galeen ayaa sheegay in ciidamada qalabka sidaa looga baahan yahay inay noqdaan kuwa anshaxa ciidamada ilaaliya islamarkaana isku ixtiraama sida ay u kala darajar sarreeyaan wuxuuna sheegay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya isagoona ka qaybgalayay kulankaasi ka dhacay magaalada baydhabo wuxuu sheegay in mararka qaar ay dhacdo in askarta ay amar diido ay ka sameeyaan saraakiisha ee ka sarreeya taasina aan loo baahnayn ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ciidamada uga digay inay ka mashquulaan waajibaadkooda shaqo iyo dagaalka ay kula jiraan al-shabaab hadalka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ku soo aadaya xilli deegaano ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay ka socdaan dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya oo dhinaca iyo al-shabaab wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay inay sii kordhayaan kiisaska covid toban iyo sagaal ee soomaaliya faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya wariyaheenna maxamed jecelow
wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo warbixinta maalinlaha ah xogta fayruska korona ayaa ka sheegtay in la diiwaangeliyey lixdan iyo afar xaaladood oo cusub oo covid tomiyo sagaal eh labaatiyo afartii saac ee lahadhaafi afar qof iyo angeeriyootii warmab ayaa ku fahaysatay labaatii siyeed ruux wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya marwafoosi abikar nuur ayaa caddaytay in xaalada cusub lagu diiwaangeliyey gobolka banaadir soddon iyo shana puntland labaatiyo saddex somalilan saddex iyo galmudug oo saddex qofe soddon kow kumadah bukaanada la xaqiijiyay inay qaban cudurka maybwah rigo meelaha soddon iyo saddex iyo eying balang tirada xaalada covid tomiyo sagaal ee dalka lagu diiwaangeliyay yamabaya deertay tomiyo shan kun lix boqol konton iyo siyada waana mayb ayaa ku faahaysatay toddoba kun lix boqol laxdiyo kow qof guud ahaan siyeed boqol soddon iyo lama qof oo kale ayaa angeeriyootay cudurka mar wafoosi abikar nuur yamayba bulshadii ku codsatay inuu qaadan talooyinka caafimaadka ee lagu helayo khubarada caafimaadka ka takasusi iyo wacyigelinta kale ee bulshada laka ogeysiya wa khatarta cudurka use dadka ansheeno kora maadaama use markale halama ka caleeya halista cudurka covid toban sagaal waaniyo ka dadaalan qaadashada tallaalka cudurka coronavirusa
mahadsanida maxamed jaceelow dowladda turkiga ayaa soddon milyan oo doollara ugu deeqday soomaaliya dowladda turkiga ayaa soomaaliya waxay ugu deeqday lacag dhan soddon milyan oo dollar taasi oo bil walba qayb ka mid ah lacagtaasi la siin doono dowladda federaalka ah ee soomaaliya sidaa lagu qoray wargeyska dowladda turkiga u qaabilsan dhanka wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga dowladda turkiga ayaa bixinaysa lacagtaasi waxaana soomaaliya bil walba la siin doonaa lacag dhan laba dhibic shan milyan ilaa iyo inta ay ka gaarayso soddon milyan oo dollar wasaaradda arrimaha dibadda turkiga ayaa ku sheegtay sababta ay soomaaliya u siinayso lacagtaasi in soomaaliya ay ku horumariso in ay soomaaliya ay ku horumariso dhaqaalaheeda iyo dib u habeynta xarumaha dowladda sidoo kale dowladda turkiga ayaa sheegtay in si dhow ay ula socon doonaan sida loo isticmaalayo lacagahaasi iyagoona isha ku hayn doono in loo isticmaalay xeerka dhaqaalaha horumarinta iyo dib u habeynta maamulka iyo in kale dowladda turkiga waxay ka mid tahay dowladaha sida weyn taageerada u siiya soomaaliya waxayna soomaaliya ay u tababartay ciidamo aada u fara badan kuwaasi oo haatan la dagaalamaya dagaalamayaasha ururka al-shabaab guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa magacaabay guddiga qabashada doorashada aqalka sare faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya waryaheena maxamed cabdiraxmaan cali gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cabdixakiin luqmaan xaajiya magacaabay guddiga qabashada doorashada aqalka sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle guddigan oo ka kooban tumishan xubnood iyo weliba gudoomiye lankadhikay faysal axmed weli xasan miili gudoomiye ku-xigeen jeynu seeyi maxamuud axmed gacal gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle oo kusugan magaalada muqdisho waana ku maqnaya xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle muddo dheer iyo weliba us magacaabay guddigan oo badanjo ku sugan caasimada dalka ee muqdisho magaala madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle jowhar ayaa madaxdan ka saraytay maamulka hirshabeelle ku maqnaya in bilo lahadhaafi iyo magaaladan iyo wajahdii fatahaado xoog leh oo saameyn ku weeladay dadka
mahadsanida maxamed cabdiraxmaan cali wafdi ka socda qaramada midoobey ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug gaaray wafdi ka socda qaramada midoobey oo ay hogaaminayso ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobey marmo marwo anita kiki garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb waxaa wafdigaasi ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyagoona intaasi kadib la geeyey xarunta madaxtooyada maamul goboleedka galmudug ujeeddada socdaalka wafdigan ka socda qaramada midoobey ayaa lagu sheegay qiimeynta xaaladda guud ee dowlad goboleedka galmudug arrimaha doorashooyinka iyo horumarinta deegaanada galmudug xubnaha wafdiga ayaa waxay kulan ay la leeyihiin haatan madaxda dowlad goboleedka galmudug iyagoona kala hadlaya arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka la filayo in maalmaha soo socda ay ka bilowdaan deegaanada maamul goboleedka galmudug wafdiga ka socda qaramada midoobey ee maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ayaa ku soo aadaya xilli magaaladaasi ay ka socdaan howlo la xiriira diyaargarowga doorashada islamarkaana ay kusii qulqulayaan musharaxiin aada u fara badan madaxweyne deni madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa soo saaraya liiska xubnaha aqalka sare ee dowlad goboleedka puntland faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya waryaheena siciid maxamed nuur madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland siciid cabdulaahi deni ayaa la rajeeyahaya inuuse geeg hasaara liiska doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee kokoyow puntland madaxweyne deni ayaa la sheegay inuuse halay kulmo gaargaar awadi waybana warar unahelahayn iyo sheegahayn in siciid cabdulaahi deni usla kulami gudoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka puntland waybana kulamadaasi lakafalaanqeeya arrimo ka eedan doorashada xubnaha aqalka sare ee kokooyo dowlad goboleedka puntland warar kayaantaasay ka darahayaan in si gaar ah aan la kulmi siciid dani gudoomiyaha golaha wakiilada cabdirashiid yuusuf jibriil hooyo weheliyayaan labadiisa ku xigeen cabdicasiis cabdulaahi cismaan iyo ismaaciil maxamed warsame sidoo kale wararka yoibantaasay ka darahayana in dani use xildhibaanada aan la kulmi si gobolgobole waybana use si qoto dheer aan ku hadlay kulamadaasi liiska xubnaha aan sharaxan agalka sare ee laha ka doorada doona puntland doorashada agalka sare ee bilown ah doorashadaha eedan yoweyba ilaa iyo hadda si rasmi ah yoon ku dhiiday maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed waybana la sugahaye in maalmaha kalena iyo doorasho ku dhiida maamulada kale ee dalka
mahadsaneda siciida maxamed nuur halkaa warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa warbaahinta radio baydhaba ee magaalatan baydhabo taliyihii ciidanka dhulka ee turkiga ayaa xilkii laga qaaday kulanka sanadlaha ah ee golaha sare ee militariga dalkaasi turkiga ayaa shalay ka dhacay dhismaha madaxtooyada oo ku taalla caasimadda dalkaasi ee ankara madaxweyne rajib dayib erdogan madaxweynaha turkiga ayaa guddoominayay kulankaasi oo socday muddo afartan iyo shan daqiiqo waxaana looga hadlay istaraatiijiyadda difaaca iyo howlaha ciidamada qalabka sida ee dalkaasi turkiga iyadoona isku shaandhayna lagu sameeyey qaar ka mid ah taliyayaasha ciidamada qaranka taliyihii hore ee ciidanka dhulka genaraal umid dunder ayaa xilkii laga qaaday iyadoona lagu bedelay genaraal muusa afzefer taliyaha xilka laga qaaday ayaa la sheegay in uu gaaray in xilligii howlgabka ee lagu xadidayo da-da ciidamada dalkaasi taliyihii ciidanka cirka ee turkiga jenaraal xasan iyo taliyihii ciidanka badda admiral cadnaan osbal ayaa labadooduba loo kordhiyey xilhayntooda muddo hal sano ah oo kale afhayeenka madaxtooyada turkiga ibraahim kalin ayaa tilmaamay in toban iyo toddoba jenaraalo iyo admiraalo iyo konton iyo lix korneyl la dalacsiinayo min hal darajo laga bilaabo bishan agoosto soddonkeeda waxaa kaloo uu tilmaamay in soddon sargaal oo jenaraalo iyo admiraalyaal ah in ay gaareen xilligii howlgalka ee ay shaqada militariga ay ka fadhiisan lahaayeen dhinaca kale golaha sare ee militariga dalkaasi turkiga ayaa xusay in tirada jenaraalada iyo admiraalada ee dalkaasi turkiga oo horay u ahayd laba boqol iyo afartan sargaal la gaarsiiyey ilaa iyo laba boqol iyo lixdan iyo lix sargaal go-aanka golahaasi ayaa dhaqan geli doona marka lagu soo daabaco faafinta rasmiga ah ee dowladda dalkaasi turkiga warkii duhurnimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio baydhaba duhurnimadan halkan ayaan kusoo afmeeraya warka waxaa idiin soo saaray islamarkaana halkan idinkala socodsiinayay anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abu karanteeno iyadoo dhanka farsamadana uu iga saaciidayay saaxiibkii farsamayaqaan xasan jookar tani kulantada ma dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo cid allaal ciddii warkayaga uu dhaafayna waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee www dot radio baydhaba dot net iyo barta facebooka ee radio baydhaba
raadiyo baydhaba waa idaacadda cad ahoo ku hadasha afka bulshada raadiyo baydhaba